bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal hakadhowaada qodobada warkaan hirabnamoonku door korona idaacadda raadiyo baydhabo sinhayte dhegaystayaal madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo ku shaltabay magaalada muqdisho maxkamadda gobolka mudug oo dildoosho ku-xukuntii eedaysana jeysaday dil ololiya wadan koox dhallinyaro oo ku sugan caasimada soomaaliya ee muqdisho oo madaxweyne farmaajoon sameeye hayaan akhbaraadka banaankana dhegaystayaal weli baan ku door korona dowladda maraykanka iyo shiinaha oo waaladay wadahadal ku saabsan maaraynta khatarahan dhexe ilamaada dal iyo qaramada midoobay oo ka baaqdeen gurmad deg dega lan sameeyey qoysaska ka dhibaataysan dalweynaha afghanistan barayse fayle dhegaystayaal weliba waa barayse sabteewa taariikhda milaadiga weliba ee kabaagantaa labaatiyo siyeedka bilisiyedaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraamnamoonka door koronay haddana ka dhawaada dhugunsadayaal warkii hiraamnimo faahfaahsan maalin faylah dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo madaxweyne jubbaland iyo weliba uusa reedan ka nagaday magaalada kismaayo ee caasimada dowlad goboleedka dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni iyo uusiina weliban bahay magaalada nairobi ee dalka kenya madaxda jubbaland iyo puntland iyo weliba muqdisho ku qeyb galena shirkii madalo wadatashiga qaran ee arrimo doorashooyinka kaasay oo go-aana go-aano khilaaf dhaliye go-aanaha kubay kaasay oo inta badan ka horjeesadeen midooda musharaxiinta iyo shakhsiyaad kale oo dowladda shakhsiyaad kale oo banaanka roog wararka kale waliba oo sheegahana in lagu yaabo in madaxda kale ku sugan caasimada soomaaliya ee muqdisho sida ee galmudug ee koonfur galbeed iyo hirshabeelle in yoona maalmaha hadreere kana gadan deegaanadiyo maxkamadda gobolka mudug oo diltooshi ku xukuntay eedeysana dil dil jiljeysaday maxkamadda gobolka mudug iyo weliba ay gabagabaytay fadho dhowree ooyay ku dhegaysatay dacwad qaabeed dil ee olonjeysidii olonjeysi owsa jeysidii eedeysan cabdikariin muxidiin cali oo xafiiska xeer ilaalinta guud ee galmudug ka eedeyti dil xillaha miing ee taariikhdan ee kabaagan ay ti litabil tobanaad ee sanadkii lahdhaafi ee ku jeysadii deegaanka saddex xigle ee gaalkacyo hoosadow dilkaas weliba lanjeysida ee beeg naxariisadaa nuur yare guuleed ee cawaale xeer ilaalyaha guud ee galmudug cabdicasiis xasan nuur yaa usoo cuskadow ee xaanshaqaraaleedka eedeysanahon weliba uuse qarday dhammaan eeday mogilahanjeedii dhinaga kale abukaate xalane oo difaacay eedeysana yaa weliba ku dooday in in markaasi lanfiriya safaalaha dambiga fududeeyo cabdirasaaq cali yuusuf guddoomiyaha maxkamadda mudug ee dhegeysaday dhiniyada xeer ilaalinta iyo qaranada difaacay eedeysanahaas markii dambena weliba ka dhawaaqay xukun dilan in la ku fuliyo ee eedeysanahaas koox dhalinyare oo ku sugan caasimada soomaaliya muqdisho weliba wadana ololaha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ah in markaleed reedland doorda farmaajo afartii sana lahdhaafi dalka hogaamiyay dalkanaada ka jara oloola doorasho
dibudhiska dalka qarannimada ayaan mar walba garab taaganahay waxaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu baaqaa in madaxweynahooda sharafta badan leh oo ilaahay uu siiyey oo alla noo soo diray oo sida dadka qaarkood aanan ahayn lacag ma soo doonanin wuxuu soo doontay sharaf iyo karaamo iyo sharaftuu dalkaan lahaan jiray inuu dib ugu soo celiyo waxaana deeqada soomaalinimo soomaalinimadu waa inay nagu weynaataa wadankeen wadankeenna waxaa baabi'iyey waa maamul xaafadeed iyo oday dhaqameed boqolkiiba toddobaatanna waxaa la dhahaa waa dhallinyaro dhallinyaradu meeshay jirta ayadaa og in maalin walba oday uu geem ku dheelo waxaa ka qurux badan inay dhallinyaradu bannaanka inta soo istaagaan ay iska celiyaan dadka xaqoodana ay dhacsadaan cid qof walba qof u maqan lama arko odayga toddobaatan jirka ah ee maamu ee- ee- ee oday dhaqameedka lagu sheegayo gurigiisa iyo ilmihiisa keliyuu ka naxaa qof kasta oo soomaali ah mas-uul wuxuu ka saaran yahay in qarannimada loo halgamo in afar qofood aan u xayirnaano ma, ma ogolaanayna mana ogolaan doonna dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna waa inay diidaan
een, waxay ay wax u yihiin kambeynka madaxweynaha dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo een, waxaan ku soo bandhigaynay heesihii cusbaa ee madaxweynaha loo qaaday Een, intaan oo taageerayaal ah, kuwa ka badan ayaa maqnaa marka een, waxaan rabaa tv-ga shabeelle oo nala joogana aad ugu mahad celiyo Een, dadkan waxay iskugu yimaadeen siday u muujin lahaayeen kambeynka madaxweynaha ee socda Een, meesha uu marayo in fanaaniinta ay heeso een, cusub ay soo wadaan Een, sha- een, waxaan rabaa in een, arrintan kambeynka madaxweynaha oo sideedii february soo socday ilaa abtinowgan inaan sii ballaarino oo meelo badan sii gaarsiino marka een, shaqadu kow iyo labo ma joogto fanaaniin heese cusubaa la soo wadaa shaqadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu noogu baaqay anoo ismaaciila uu noo xil saaray dhallinyaradeenna nabadii noolna ways- wiigan waa bilaabi doonaa oo laamiyada magaalada muqdisho kuwa ugu waaweyna dadku dhibaatada ku qabaan ayaan samayn doonaa marka insha allah intaasaan kusoo gabagabaynaya Wasa- soomaaliya ha noolaad
wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya weliba hay-adaha dalkanka baaqda in shaqa abuur lansabeeye muwaadiniinta ero wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya weliba ayaan ka baaqday hay-adaha samafalka ku howlgalo soomaaliya in shaqooyinkii uqawda koraan dhallinyarada soomaaliyeed ee lansiina ajaaniib dalka inin dhalana wasiiru dowlaha wasaaradda ayaa arrintaas ku hadalay
hay-adaha dalka ay u waraysa wasaaradda shaqada ismaalaa hay-adaha kale oo qaasimsan qaybdhowrka dalka in ay xaqiijiyaan qof soomaaliyeed shaqo uu qaban karo ama arday soomaaliyeed oo soo qalin jiray shaqo uu qaban karo inaana shaqo ajnabiga macnaheeda ma aha inaan kusiriyahay macnaheeda ma aha inaana jecleen ajnabi dalka inuu yimaado laakiin macnaheedu waxay tahay wadaniyadda waxay noqonaysaa qofka dalka dhashay waqti u soo qaatay dhiiggiisa iyo gacankiisa geliyey in ayaga fursad marka hore loo siiyo inay kheyraadkiisa ka faa'iidaystaan waxa keliya oo dhallinyaradeenna iyo mustaqbalka dalkan aan ku hagaajin karna waxay tahay inaan annaga is-aaminno dhallinyaradeenna iyo aqoon-yahankeenna iyo dadkeenna waxtarka aleh aan soo dhowaysanno marar badan waxaa laga yaabaa in hadalladan ay u qataan meesha caalamka ayna soo gaaraan ajnabi ha noo soo duumado waxaana tanaan waxaan aaminsanahay ummada soomaaliyeed hadday isku tashadaan waxa ay haystaan ay wadaagaan in laga kaafyoobi karo baahi loo qabo qof ajnabi ah dalkan inuu qabtaro waxaan rajaynayaa ardayda quruxda badanoo maanta qalinjiisay in ay fursad helaan idinkana waxaa idinka rabaa sida waalahii ugu horreeyey ay sheegeen wax umiidna baran in aad lafteedna u shaqaysataan waxaa loo baahan yahay in aad ka shaqaysaan dowladnimada waxaa loo baahan yahay inaad hal-abuurka timaadaan waxaa loo baahan yahay sidaad idinka isu uga kaafoobi lahaydeen ee in aad shirkado u shaqaysaan inaad la timaadaan
wufuud kushal dareerta dowlad deegaanka soomaalida iyo dowlad goboleedka puntland iyo weliba shirka waladana degmada goldobag ee gobolka mudug gobolka mudug shirka weliba ku qeyb galay madaxda wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka mudug iyo hay-adaha amniga gobolkaas iyo dhinaga etoobiyana weliba matalayay gudoomiyaha gobolka doolow gudoomiyaasha degmooyinka buuq ee, iyo gal amxaaru iyo deegaano kale iyo sida hay-adaha amniga gobolkaas madaxda lamada dhinaya weliba si qoto dheeran ka wada hadlana wada shaqeeyowka amniga ganacsiga canshuuraha iyo xoojinta iskaashiga lamada dowlad goboleed shirka intuusa dareeri weliba laisla afgorday waana isla meelikay in halmeelahan ka wada jeedsada dagaal kala kala jara dagaalamayaasha ku sugan soomaaliya iyo qeybo kumida deegaanadaas shirka walibaa la gebagabeeyey waana laha ku sare warmurtiyeed si wada jirahan saaran lamaadi dhina wufuuddo ku shal dareertay puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waliba goldabo kuwaladana shir caadin hayna shirkaasay waliba ku qayb galay madaxda lamaadi dhina madaxda lamaadi dhina iyo waliba si qorto dheeraanka wadalena wada shaqeeyowka amniga ganacsiga iyo xoojowka lamaadi dhina isla markaana waliba laisla afgorday in la wada shaqeeya sidii lan sugi lahay ammaanka lamaada dhina iyo kuwada shaqeeyowshe meele warkaasi dhegeystayaal siinku koyahaya weliba waa hiraamnimaadun idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka sarkaal sare oo ku tirsan waaxda gaashaandhigga bentagonka iyo weliba wadahadal la waaladay milatariga shiinaha markiinka horey titan iyo bili janwari oo saxafiiska lagu wareegay madaxweynaha talada hay ee mareykanka john bidon waliba kuwada kalena waana dirad dalka saare wadahadalsho maareynta khatarahan dhexeeya lamaada dowladood sarkaal sare oo ku tirsan dowladda mareykanka iyo wadahadalkaasna xaqiijiyey wakaalada wararka caalamiga ee reuters mareykanka ayaa sanadihii ku horsurinayay shiinaha udub dhexaadnan haya siyaasadda amniga qaran iyadoona maamulka baidan uusa ka tilmaamay loolanka beijing intii uu sayay imtixaanka inkaweynayay ee juqraafiya siyaasadeed oo qarni eh xiriirkan dhexeeya shiinaha iyo mareykanka yasii xumaaday marba marka kasii dambeyti iyadoo lamaada dal adduunkan ka dhaqaala badan ayin waliba iska hayana arrimo badan haanasay oo kumid haanasay oo iyo kumid ayin arrinta taiwan diiwaangelin diiwaangeliyo xuquuqda aadanaha ee shiinaha iyo dhaqdhaqaaqa militari ee badda koonfureed ee shiinaha warakubahi mada warakubahi qaramada midoobay weliba la kashay in xaaladda adag iyo ka jaran dalka iyo ka jaran dadka afghanistan qoysaska qaar iyo weliba markaasi inahaano onhaysana meeliyo onbahan qaarna weliba markaas kaxanabiyin xuduudan dhexayta ee dalalka ee afghanistan afghanistan iyo dalalka kale qoraala kubahi qaramada midoobay weliba laka dalbaday in laga in la caabiyo ku dhowaad nus milyan oo in la kacaabiyo nus milyan oo beese eh sanduuqa kaalmada iyo baahanyin ee dadka afghanistan oo xilon xaalad adag haysata tirada dadka afghanistan ka dhibaataysan weliba ku dhowaad shan kun oo qofood weliban aan baahanyin xaalad dhaqaala weliba aan baahanyina caawimaad deg dege weliba ku noolaana duruufo ashilgadiisan saasayna weliba la ka her warqata kubatay xafiiska qaramada midoobay isudibaha arrimaha bini-aadanimada qaramada midoobay weliba dhinaga kale uu saajeediyey in xallan raadi qoysaska barakacyaasha ee ku suga xuduudaha waddankaas islamarkaana la kocodsada dalalka caalamka ee dariska leh afghanistan xuduudiyo furan qaramada midoobay iyo toddobaadkii hore weliba afghanistanka dadguraytay shaqaalo ku roogi dalkaas waliba intio badan yejeytay dalalka dalalka iyo xuduud wadaagayin walibana markaas la kocodsaday dalalka kalena insaas lamida caawiyan qoysaska dhibanayaasha warkii dhegeystayaalisan kula dareertan hiraawnimaadun tanankeyga intanu kulmaana warkun warlamada
Wa 89.5 FM Radio Bay